waxaan ku baaqayaa ama u baaqayaa shacabka galmudug guusha ay dhisida iyo maamul dhisida ay kasoo hooyeen guushaas guul la mid ah inay ka soo hooyaan maamulkii hirgelintiisii iyo socodsiintiisii runtii aad bay u fudud tahay in wax la dhiso waa fududahay laakiin waxaas in la hirgeliya ayaa aad iyo aad u adag marka sidaa daraaddeed waxaan ugu baaqayaa shacabka galmudug iyo dadweynaha galmudug meel kastay joogaanba inay dhammaantood u istaagaan sidii maamulka ay gacmahooda ku dhisteen ay u hirgelin lahaayeen una taabagelin lahaayeen inay u istaagaan sidaas si lamida waxaan u baaqayaa dawladda federaalka ah inay maamulkii ay dhistay oo ay halkan ka istaajisay aysan dhihin halkaasuu nooga egyahay in halkaa uga xariif maamulkan waa maamul curdun ah waa maamul maaragtay cusub waa maamul u baahan wax kasta wax kasta u baahan waaye waa maamul u baahan garab istaagga dawladda dhexe waa maamul u baahan daadiinta dawladda dhexe marka dawladda dhexe ee federaalka ee soomaaliya waxaan ugu baaqayaa inay maamulkan iyo shacabkiisa ay siday maanta u garab taagnaen markay dhisma dhismaha maamulkooda ay u garab taagnaan u taagnaadaan hirgelinta maamulkan iyo taabagelintiisa sidaas si lamid ah waxaan ugu baaqayaa maamulada aan deriska nahay gaar ahaan maamulka aan walaalaha nahay ee puntland in ay maamulka halkan ka dhismay walaalaystaan xiriir wanaagsanna la yeeshaan annaga haddaan nahay maamulka galmudug ee cusub waxaan diyaar u nahay in maamulka walaalaha aan nahay ee puntland iyo deriska aan nahay inaan kula dhaqanno nabad deris wanaag iskaashi iyo wax walba oo wanaagsan inaan kula dhaqanno diyaaruna ma qabo marna in shar ee uga tegi doonto ugana imaan doonto dhinaca maamul goboleedka galmudug bilcagsi filanayaan waxaa dhinaca dowlad goboleedka galmudug uga tegi doona walaalihin puntland nabad waxaa uga tegi doona iskaashi horumar iyo inaan gacmaha isqabsano waddankeena guud ahaana aan wada dhisano waxaan diyaar u nahay wixii madmadow aho jira ee u dhexeeya labada maamul inaan ku dhammayno wadahadal jood inaan ku dhammayno ayaan diyaar u nahay sidaas si lamid ah aqayaa maamulka culamaa udiinka ahlusunna waljamaaca in ay maamulka cusub soo dhaweeyaan inay maamulka cusub iskaashi iyo wadahadal ay la yeeshaan annaguna haddaan nahay maamulka cusbaa ee galmudug anigoo ku hadlaya magaca magac fircoonaa iyo doorkii wey ee maamulka ahlusunna waljamaaca ee culimaaudinka ahlusunna waljamaaca ay ka soo qaateen amniga iyo xasiloonida deegaanadan waxaan ilaahay uga baryaynaa shuhadadii dhintay dagaaladii ay kula jireen nimanka sharwadayaasha ee al-shabaab inuu ilaahay jannadii fadooso ehid ka waraabiyo dadkii dadkaa shuhadada ah ka dhinteenna oo ilaahay sabar iyo iimaan siiyo ee galmudug wuxuu gobol walaal uu u fidinayaa wada xaajoodna uu la gelayaa culamaa udiinka ahlusunna waljamaaca waxaan diyaar u nahay inaan ummadda